alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam maanta insha allahu taala waxaan ka warbixinaynaa dagaal ay mujaahidiinta xalab ku qaadeen fariisimaha ugu weyn oo ciidanka kristanka oo duulaanka kusoo galay dalka uu degan yahay fariisintaasoo ku taalla wilaayada jubbooyinka gaar ahaan deegaanka la taabta oo udhexeeya madow iyo dhobley udhexeeya mujaahidiintu xalay saacaddu markay labadii saac oo habeenimo ayay weerar ku qaadeen fariisinta ugu weyn ciidamada kristanka ah oo soo duula soo xadgudbo kiiya mee fariisinta ku leeyihiin taabta halkaasoo ah meesha uu saadku u yaalay madaafiicda ay u taallay ciidanka ugu badanna uu ka joogay duulaankaasuna wuxuu suurtagalay kadib markii mujaahidiintu ay burburiyeen carab tuurkii maleeshiyaadkii murtadiinta ah oo xayo kusugnaa ayay u suurtagashay sidaan horeyba usheegnay inay u gudbaan walilahi alxamdu dagaalkaasu xala wuxuu ku socday muddo hal saaca khasaare lixaad luna waa kasoo gaaray waxa weeyaan oo baalkii isheeg dhimasho iyo isugu jiro intaba dhaawacba faahfaahintiisana insha allahu tacaala khasaarahaas gaaray dib baa laga soo faahfaahin doonaa ciidamada kiristanka ah markii hore kibir ayay kusoo galeen dalka iyo isla weynan iyo mujaahidiinta ayaan baacsanaynaa arrintaasu waxa weeyaan way u suurtageli weyday ilaahay fadligii awal uma mujaahidiintu xeeladaha dagaalo ay lasoo baxeen iyo waafajinta ilaahay uu waafajiyey tillaabooyinka ay ku jebinayaan cadowgaas mujaahidiintu markaba waxay qorsheeyeen inay wadooyinkii ay ka xiraan ay kala gooyaan kadib inay burburiyaan difaacyadoodii midii saddexaad waxaa suurta gashay inay xeryahooda ugu tagaan iyagoo farfadhiyo ay ku weeraraan markaas kadib waxaa muuqata inay ka bedin waayeen kiristanka kenyaatiga ahu inay dukeeyaan dadka muslimiinta xoola dhaqatada iyo xoolahooda meelaha baadiyaha waxba waxba galabsadoo dagaal ku jirinin inay liajli inay muslimiin yihiin ay u dukeeyaan taas waxaan leenahay dukeynta aada muslimiinta ugeysanaysaan marka koowaad waa inta difaaci doonaa marka labaadna wixii aad geysataan kuma seexan doontaan waa dakana laku daba socdo tan saddexaad waxaa waayahan aad maqlayseen inay dhaheen amisom shaarka ayaan qaadanaynaa amisom shaarka hadday qaataan iyo haddii aysa qaada marnaba kama lug bixi doonaan mushkiladda ay lugaha la galeen mujaahidiintuna waa u diyaarsan yihiin amisomna ayada ku halaagsatay muqdisho sidaasoo kaleeto ayayna usii halaagsan doonaano ma ahan meel ay uga baxsan doonaan xabadda mujaahidiinta hadday amisom qortaan iyo hadday magacooda wataan ba annaga gaal waa noo gaal muslimna waa noo muslim halkaas aan anagu taaganahay amisom baanaan aqoon magac kaleba bedelan baanaan aqoon xabadda saasaan ugu wadi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dadka muslimiintaana waxaan ugu baaqaynaa usoo duceeya walaalihina mujaahidiinta nabigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam ma laykugu gargaaraya ma laykugu hiilinaya ilaa biducafaa'ikum dadkiina tabarta daran mooyaane marka dadka haweenka iyo maaragta waxa weeyaan dadka makacdada iyo dadka aan dagaalka ayago aan ka qayb qaadan karno awood u lahayn oo ducafada seeftiini feerihiina ku xambaarantay dhexdooda ee mujaahidiinta usoo duceeya waktiyada aadaanka iyo aqamka udhexaysa oo kale waa saacatul ijaaba sidoo kale maalinta jumcada saacatul ijaaba ayaa ku jira sidoo kaleeto waxa weeyaan qofku ninjo ufineyn hadduu istaago aminka salaad u istaago sujuuda oo kaleeto mawaaqid badan oo ilaahay subxaana watacaala u aqbalaya ayaa jira ducadiina usoo duceeya walaalihina mujaahidiinta ay u taagan la dagaalanka cadowga wareysan doonaayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa kana xaqan calayna nasru lmu'miniin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu